dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay dhidibada u taageen dowladaha shisheeye dhaqaalaha iyo dacmintana ay la garab taagan yihiin ayaa ku dhaqanta dastuur ay iyagu dhodhoobteen kaasi oo ay culimmadu sheegeen in uu yahay mid kitaabka allah baalmarsan islamarkaana taxaddi kula jira qur-aanka kariimka ah dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka ayaa ah mid dalal shisheeye lagu soo qoray sida kenya ayna qoreen sida ay siyaasiyiinta dowladda federaalka tilmaamayaan dad ka soo jeedo dalal shisheeye oo ay ka mid yihiin kenya iyo ethoobiya oo si weyn u hagardaameeyo bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa isagoo ka hadlaya shir ka dhacay dalka dibaddiisa waxa uu daaha ka rogay in dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka uu yahay mid ay soo dhoodhoobeen dalal shisheeye oo aanan haysan diinta islaamka waxa uu tilmaamay in mahiiga oo ah ergey mar qaramada midoobey u qaabilsanaa soomaaliya iyo dowladda xabashida ethoobiya ay iska kaashadeen qoritaanka iyo curinta dastuurka dowladda federaalka waxaan ku taamaynaa in dalka dastuurkiisii markii koowaad dadka soomaaliyeed ay ka doodaan dastuur ay leeyihiin soddon sannadood dad badan baa dastuur baa lala cararayaayo xaggaa lala ordayaayo niman siyaasiyiina oo maaragtay saaxiibadeena oo dalka in uusan kicin qayb ka ahaa oo dalka in cadow loo loogo qayb ka ahaa ayaa weli hadalkii laftiisii mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambeysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaaba noo samayn jirtaba
qaar ka mid ah madaxda siyaasiyiinta iyo taageerayaasha dowladda federaalka ayaa si weyn u dhaliilaya siyaasadaha dowladda federaalka iyagoona daaha ka rogaya xaqaa'iq qaraar oo ay muddo soo qarinayeen kadib markii bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ay fahantay xaaladda rasmiga ah ee dowladda federaalka iyo waxa ay ku dhaqanto